galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imaanaysa magaalada washington
waa maalin sabti ah bisha meyna waa lix iyo toban sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaadna naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaggaaban ee sagaal iyo tobanka labiyo labaatanka iyo f m-yada geeska afrika telefoonnada gacanta iyo bogga v o a somali dot com idaacadayada galabnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya cabdiraxmaan xuseen furre iyo anoo ah ismaaciil xuseen farshar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid ah ciidamo gurmad bini'aadanimo oo maanta laga sameeyey magaalada boosaaso kuwaasoo markaasi loo fidin doono dadka baahida weyn haysa ee halkaasi uga soo laabtay dalka yeman waxaa kale oo aad maqli doontaan madaxweynihii hore dalka masar maxamed mursi oo xukun dil ah lagu xukmay
dhab ahaantii si weyn ayaa loogu kala qaybsamay gudaha dalkani masar xukunka dilka ah ee lagu riday madaxweynihii hore ee waddanka masar maxamed mursi sababtoo ah taageerayaashiisa ayaa si weyn uga soo horjeystay islamarkaasina qaybo ka mid ah dalka masar ayaa laga dareemayay banaanbaxyo iyo caro xooggan oo lagu diidan yahay xukunka ay riday maxkamadda dembiyada kaasina wuxuu ahaa wariyaha v o a xuseen saxnuuni sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha qodobo kale balse marka hore waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan warka caalamka
maxkamad ku taalla dalka masar ayaa xukun dil ah ku riday madaxweynihii hore ee dalkaas maxamed mursi iyo eedeysanayaal kale oo kor u dhaafaya ilaa boqol qof xukunkan oo la gaadhay maanta oo sabti ah ayaa maxkamaddu sheegtay in sababta loogu xukumay dilka ay tahay doorkii uu ku lahaa xabsi la jabsaday oo maxaabiis laga sii daayey sannadkii labada kun iyo koob iyo tobanka go-aanka ugu dambeeya ee fulinta dilkan ayaa lagala tashan doonaa muftiga guud ee dalkaas oo ah hay-adda ugu sarreysa dhinaca diinta waxayna go-aan ka gaadhi doontaa bisha juun labadeeda madaxweynihii hore ee dalka masar ayaa sidoo kale lagu oogay dacwado la xidhiidha basaasnimo bishii hore ayaa maxamed mursi oo ahaa madaxweynihii ugu horreeyey ee si dimuqraadi ah loo soo doorto dalka masar lagu xukumay labaatan sano oo xadhig ah kadib markii lagu eedeeyey inuu mas-uul ka ahaa dilka qaar ka mida debadbaxayaashii ku sugnaa barxadda hore ee madaxtooyada sannadkii labada kun iyo labiyo tobanka mas-uuliyiinta dalka afghanistan ayaa sheegay in dagaalyahanada ururka taalibaan ay afduubteen dad badan oo rakaab ahaa oo gaadiid saarnaa kuwaasoo marayay gobolka bari ee dalka afghanistan ee xuduudkala leh dalka bakistan maanta oo sabti ah afduubkan ayaa ka dhacay degmo la yidhaahdo saylkram oo ku taala gobolka koonfur bari ee dalka afghanistan mas-uuliyiinta gobolkaasi ayaa warbaahinta u sheegay in dadka deegaanku ay u sheegeen in boqolaal ka tirsan ururka taalibaan ay joojiyeen ilaa iyo soddon gaari oo dad rakaabi ay saarnaayeen kuwaasoo baaray muddo saacadaha ka hor inta aysan hore u kahaysan qaar ka mida wadayaashii gaadiidkaasi kuwaasoo ilaa iyo hadda aan la ogeyn halka ay ula dhaqaaqeen afhayeenka ururka taalibaan sabiixullah mujaahid ayaa sheegay inay hore u kahaysteen siddeed sargaal oo muhiim oo ka tirsan dowladda afghanistan iyo soddon qof oo kale balse meesha ka saaray eedaynta ah inay afduubteen haween iyo carruur ciidamada dalka afghanistan ayaa lagu soo warramayaa inay bilaabeen baadigoob ay dadkaasi ku raadinayaan maha dibadda ee dalka shiinaha wang yi ayaa ka hadlay safarka xogayaha arrimaha dibadda maraykanka uu ku tegey dalka shiinaha wasiirka arrimaha dibadda shiinaha ayaa sheegay in dalkiisa ay ka go-an tahay inuu difaaco madax bannaanida dhule taas oo ah arrin aan la taaban karin hadalkan ayaa yimi kadib markii shir jaraa'id ay magaalada beijing ee caasimadda u ah dalka shiinaha ay ku wada qabteen labada wasiir arrimo dabadeed ee maraykanka iyo shiinaha iyagoo ka wada xaajooday shirkoodaas jaraa'id ka hor arrimo kala duwan oo ay ku jiraan ganacsiga barnaamijka nukliyarka iiraan barnaamijka aan idhahda nukliyarka waqooyiga kuuriya iyo xiisadda ka taagan badda lagu muransan yahay ee koonfurta shiinaha ugu yaraan toddoba qof ayaa ku dhimatay kadib markii maanta oo sabti ah uu qarax ka dhacay goob baska laga raaco oo ku taala magaalada damartuuro oo ah xarun goboleedka gobolka yoobe ee dalka nigeria gobolka yoobe ayaa la sheegay in muddooyinkii ugu dambeeyey ka dhaceen qaraxyo dad fara badan ay ku dhinteen iyadoo bishii janwari ee sanadkana sidoo kale qaraxyo dhowra ay ka dhaceen gudaha magaalada damaturo inta badan gobolka waqooyi bari ee nigeria ayaa lagu sheegaa inuu yahay meel ay qaraxyo badan ka dhacaan iyadoo halkaasi ay inta badan ku dagaalamaan ciidamada dalka nigeria iyo dagaalyahanada ururka boko xaram
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a idaacaddayada galabnimo sidii aad warkaba ku maqlayseen madaxweynihii hore ee dalka masar maxamed mursi iyo in ka badan boqol qof oo kale ayaa maxkamad ku taalla dalka masar waxay ku xukuntay dil kadib markii lagu helay dacwado ahaa inay maleegeen maxaabiis ka baxsaday xabsiga sanadkii labada kun iyo koob iyo tobanka hay-adda muftiyiinta masar oo ah tan ugu sarreysa dhinaca diinta ayaa go'aamin doonta in xukunkaasi yahay kama dambays bisha juun ee soo socota labadeeda mursi waxaa milatariga xukunka ay ka tuureen sanadkii labada kun iyo saddexiyo tobanka haddaba xukunka maxkamadan ayaa cabdiraxmaan xuseen furre oo istuudiyaha ila jooga uu ka waraystay wariyaha v o a ee dalka masar xuseen saxnuuni
waad mahadsan tahay furre dhab ahaantii si weyn ayaa loogu kala qaybsamay gudaha dalkani masar xukunka dilka ah ee lagu riday madaxweynihii hore ee wadanka masar maxamed mursi sababtoo ah taageerayaashiisa ayaa si weyn uga soo horjeystay islamarkaasina qaybo ka mid ah dalka masar ayaa laga dareemayay banaanbaxyo iyo caro xoogan oo lagu diidan yahay xukunka ay riday maxkamadda dembiyada laakiin dhinaca kale warbaahinta masaarida ayaa soo bandhigayay dad taageersan madaxweynaha haatan xukuma cabdilfataax al sisi iyo qeybo ka mid ah dhalinyarada dalkani masar oo si weyn usoo dhaweynaya islamarkaasina ay ka muuqato farxad iyo reynreyn marka muxuu yahay sharciga loo cuskaday in xukun dila lagu xukumo madaxweynihii hore dalka masar maxamed murse dhab ahaantii xeeldheerayaasha dhinaca qaanuunka ama sharciga ee wadankani masar ayaa sheegaya in xeerka loo cuskanayo uu yahay kadib markii garyaqaanada dacwadda kusoo oogay madaxweynihii hore iyo hogaanka sare ee qaar ka mid a aqwaan muslimiinka ay dhegaysteen dad ayagu ka markhaati kacaya eedeymaha loo haystay madaxweynaha sida inuu ka mid ahaa dad kor u dhaafaya boqol qof oo ayagu si qasab ah uga baxsaday bishii january sanadii labada kun iyo ko iyo tobanka xabsi ku yaala wadankani masar inkastoo qaar ka mid ah garyaqaanada dalkani masar ay sheegayaan in ilaa iyo hadda aysan jirin caddaymo rasmi oo loo cuskan karo in maxamed mursi uu dambiilo yahay islamarkaasina lagu xukumi karo xukun gaarsiisan ilaa iyo heer dil ah waxa ayna taageerayaashiisa ay leeyihiin waa arrin maaragtay ama waa xukun dhinaca siyaasadda ah oo ma aha mid waafaqsan qaanuunka waan gartay waxaynu ognahay dalka masar ilaa iyo sanadii labadii kun iyo koob iyo tobankii qalalaaso fara badan baa ka jiray goosgoosba ha noqdaane dhibaato noocee ayaa ka imaan karta xukunka lagu riday madaxweynihii hore dalkaasi dhab ahaantii xeeldheerayaasha dhinaca siyaasadda ee wadanka masar iyo gaar ahaan ama guud ahaan aan iraahde dadyooga carabta ayaa tilmaamaya in xukunka maanta lagu riday maxamed mursi madaxweynihii hore ee shacabka masaaridu ay soo doorteen in ay kor ay u qaadayso keliya qalalaasaha dhinaca siyaasadda iyo amniga ee ka taagnaa dalkani masar afartii sane ee ugu dambeysay waxayna tilmaamayaan in ay kor ay u qaadayso banaanbaxyada looga soo horjeedo madaxweynaha haatan xukuma iyo ciidamada milatariga ee wadanka masaarida wax rajaa miyaa laga qabaa in xukunkan kama dambaysta guddiga laga sugayo labada bisha soo socota inay bedelaan ooy ka dhigaan sida xabsi dayn oo kale aad iyo aad fure arrintaasi waxaa aad u hadal hayaa wargeysyada ka soo baxa dalka masar iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta ayagu dhiraandhiriya ama taxliiliya siyaasadda waddanka masar gaar ahaan xukunada kasoo baxa maxkamadda waxa ayna leeyihiin go-aanka kama dambayska waxaa iska leh muftiga ugu sareeya waddankani masar inuu saxiixo sidoo kale waxa ay tilmaamayaan in xukunka maanta maxkamad ay soo saartay dilka lagu xukumay maxamed mursi madaxweynihii hore in uu ogolaanayo in racsaan laga qaadan karo sidoo kale waxaa jira warar sheegaya iyagana in laga yaabo qaar ka mid ah garsoorka in ay soo saaraan qaraar sheegaya in xukunka lagu riday dilka ah loogu bedelo xabsi daa'in
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o a dalka masar xuseen saxnuuni oo khadka telefoonka ugu waramayey cabdiraxmaan xuseen fure oo istuudiyaha igala sugan
watahay dhegaystayaal mar kale galab wanaagsan meel kasta ood naga dhegaysanaysaan culumaudiinka ganacsatada iyo dadweynaha magaalada boosaaso ayaa maanta taageero u fidiyey dadka ku dhibaataysan magaaladaasi ee dhowaan ka soo cararay dirirta ka socota dalka yemen raashin iyo gargaar kale ayaa dadkaasi maanta la gaarsiiyey iyadoo kuwo kalena loo ambabixiyey deegaanadii ay ka soo jeedeen wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan magaalada boosaaso inooga soo dirtay tiro ka badan saddex boqol oo qof oo ka mid ah ku dhowaad kun qof oo ka soo cararay dagaalada dalka yemen kuwaasoo ku sugnaa xerada sida kumeelgaarka ah uu maamulka puntland u dejiyo dadkan soo barakacay ayaa maanta nasiib u helay inay helaan gaadiid geeya gobolada ay doonayaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha puntland cabdulaahi xaashi qoob deero ayaa v o a uga warbixiyey tirada dadka maanta gaadiidka la saaray gobolada ay ku socdaan iyo kuwa maalinimada beri ah ay qaadistooda ka qayb qaadan doonaan ganacsato iyo hay-adda i o m oo ay diyaarintooda ku jiraan
maanta waxaan safrinay shirkadda golis baa rartay oo waxay u rartay muqdisho waxaa raray guddiga gurmadka qaxootiga yeman oo waxay u rareen hargeysa toban waxaa raray guddiga gurmadka qaxootiga yeman oo iyaguna waxay u rareen degmada laashacaano berri waxaa noo qorshaysan waxaana la soo xiriiray ganacsato waxayna noo sheegeen inay qof rarayaan ayagana hadda waxaan ku howlannahay inaannu qof diyaarinno waxaa kaloo iyagana berri noo qorshaysan inaannu rarno qof oo hay-adda i o m ah oo aan maalinta ka gaari weyna iyagana dhammaan marka waa wad raraynaa goobihii loogu talagalay intaan gaarsiinkarnaa gaarsiinaynaa marka dadkaas markii la arko in loo fudeeyo ool maamulada soomaaliya ka jiro dhan saasaan u sheegna haddaan nahay maamulka puntland iyo gudiga gurmadka qaxootiga yeman ee dowladda u xilsaartay muddadii ay dadkani joogeen waxaan ugu maqaalaa xaafadaha iyo ururada dhalinyarada haweenka inay soo gurmadeen dhar iyo cuntooyin iyo u keeneen dadkan shacabka ruuxiisa una qayb ka qaatay arrimaha maxaa nooga sheegi karta faadumay waa run doonta u dambaysa oo sidee kun iyo toddoba boqol iyo labaatan iyo saddex sideed boqol labaatan iyo lix ayaa xaruntan soo galay intii kale marka horeba shacabka ayaa dabiray intaana ayaga hadda nala dabiraya waxa uun kooban oo dharka cuntada wax walba ilaa iyo halkaas hadda kala go' ma lahayn waad arkaysay bakhaarkaas waa u buuxaa iyadoo cunto hadeer kama qabno shaki laakiin waxaan ka baqaynaa mawjadaha soo socda inaannu gaarsiin weyno gobahoodii intaas baan u sheegina sheekh fu'aad maxamuud xaaji nuur oo ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadda goolis ayaa sheegay inay horay u qoondeeyeen in doontii timaadaba ay ka qaadaan afartan qof balse arrintaas ay beddeleen kadib markii ay arkeen in xaaladda dadkani ay adag tahay waxa uu sheegay in dhammaan dadka imaanaya dekadda magaalada boosaaso ay siiyaan kaar telefoon oo ay lacagi ku jirto si ay qaraabadooda durbo ula xiriiraan waxaana uu v o a u sharaxay habka ay ku xuleen qof ee ay qaadeen dadka markay yimaadaan kulli waa la diiwaangeliyaa maamulka meesha ayaa diiwaangeliya kabacdin annagu waxaannu xulannay dadka carruurta wata islaamaha saddex caruura afar caruura shan caruura wata waxaa nala xulay runtii wasiirku aad noola shaqeeyey Een, alxamdulilah rabbi alcaalamiin ilahi waa nagu guuleyn markii hore waxaan rabnay inaan qaadno afartan qof haddaan nahay shirkadda goolis Een, laakiin markaan aragnay inay duruuftu badan tahay markii hore waxaan qaadnay konton iyo sideed qof maantana waxaan qaadaynaa haddii alla idmo oo de aad aragto basaska saaran ilaa saddex boqol oo qof Een, mar walbana insha allahu tacaala waxaan jecelnahay inaan kasii kordhino intaa waxaa noo dheer qof kasta oo doonta kasoo dega waxaan siinaa kaarka taleefonka oo hal doolar ku jirto si uu qaraabadiisa ugula xiriiro oo maaragta maxaan ku leeyahay ummaddii wax ula qabsado waa gartay marka dadaalkiinina meeshii baa kasii wadaysaan dabcan insha allahu tacaala inta qaxootigaa socdo shirkadda golis waxay u taagan tahay inay intaas iyo ka badan qabato haddii alla idmo qaar ka mid a dadkan ka soo barakacay rabshadaha dalka yemen oo ay v o a la kulantay iyaga oo saaran gaadiidkii ay raaci lahaayeen ayaa iiga waramay dareenkooda iyo gobolada ay ku socdaan khadiijo cali aadan iijo meeqa ciyaala ayaa kula socda xagee u socotaa laba ciyaal ay la socdaan muqdisho aan u socdaa waa gartay hadda baska ogadiisi baa saaran tahay bal ka waran dareenkaaga haddii aad hesho aad iyo aadaan ugu faraxsanay maadaama inta aan ka baxay oo waddankeyga aan u socdo waa aa- wax fiican Haa.
waa gartay een, magacaaga bo muuse xuseen cali muuse yaa kugu heliya adiga toban qof ay u helis waa gartay hadda xagee u jeedaa baska baa saaran tahay muqdishoaan ujeeda walaal waa gartay aad baan reer puntland aaday noo soo dhoweyn muddadii aad joogtay muddadaan xagee joogsan ka timi marka hore marka hore yeemanaan keema cadan cadanaan keema dadka see lagu xulaayay marka maxaa sidii loo kala liitaa loo kala qaaday ehliye eh, muxuu ahaa dadka caailadda caa'ilada Idinka badan toban qof baa ahayd.
toban qof baan ahaa tobankiina muqdisho ku joogta muqdishoaan u soconno imisaa ciyaala waxaa ciyaalka waxaa waaye toddoba magacay ibraahim barkaada la dhahaa ibrahim ayaa kula socda adiga aniga waxaa ila socda xaaskayga intee ciyaala toddoba eh, waxaa isku nahay toddoba toddoba caruura haa waa gartay bal ka waran dareenkaaga fursad baad u heshay adiga iyo ilmahaaga inaad maaragtay heleen haa dareenkayga wallaahi aad iyo aad u fiican yahay reer Bul- reer puntland waa soo dhaweynayaa yamanaan ka imaanay adig dagaalo iyo qaraxaan ka soo cararnay hadda waddankeena u socnaa alxamdulilah caafimaad meeqa bari xerada ku jirtay wallaahi saddex beri aan ku jirna xerada waa gartay bal ka waran dareenkaaga markaas la barto yemen iyo halkaan wal halkan ii fiican Wad- halkan waa waddankayga hooyo waaye halkaasna yaa waryaha taalla ma fahanti marka waddankayga hooyo aa imid waa la ii soo dhaweeyey si fiican baa caanaha la siiyey si fiican baa lanoo soo dhaweeyey raashiin iyo golol iyo wax walbaana la siiyey waa gartay gaarigana waa laydin saaray gaarigan waan la saaray ilaa hadda kismaayo aan sii rabaa laakiin insha allah ilaa muqdisho waa laga bixiya hadda ilaa intee bas ba hadda la rabay ilaa waxaa la rarayaa toban bas
baskaba intee loo qoondeeyey in la saaro wallaahi shan iyo labaatan meelahaas shan iyo labaatan qoys hal mar baa wada dhaqaaqaysaan hal ha hal mar baan wada dhaqaaqaynahaa insha allah
waxaa weli socda qabanqaabo xoog leh oo dhaqaale loogu ururinayo sidii loogu dhoofin lahaa gobollada ay doonayaan taasoo ay wadaan guddi ka kooban ganacsatada culimada iyo dowladda ururada wadaniga ah iyo xaafadaha magaalada boosaaso ayaa iyaguna wada kaalmo ay gaarsiinayaan dadkan sida dhar cunto iyo gogol inkastoo ay muuqato in loo xusulduubayo in la daboolo baahida dadkan kunka ku dhow ayaa waxaa laga cabsi qabaa in tirada dadku ay soo badato faadime yaasin jaamac v o a boosaaso
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan haatanna kusoo dhowaada barnaamijka hee xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha caashe ibraahin aadan caashe cuud iyo weliba ibraahim xasan daandure
waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha barnaamijka hambalyada iyo heesaha dhambaalka ugu horeeya ee toddobaadkanna ibraahimow haddaan soo qabto waa warqad aad u qurux badan si wanaagsanna loo soo garaacay waxa ay ka timid ugu horreyn baa la yidhi waxaan halkan ka salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka caashucuudi daandure waanu ka gudboona mid la midana waanu u gudbinaynaa marka xiga bay idhaahdeenaan waxaan tahaniyad diraya annagoo kale ah dhammaan reer ibraahim sugle aabe maxamuud ibraahim iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa hooye maryana diriye iyo carruurteeda faa'ise maxamuud ibraahim iyo carruurteeda sucaad maxamuud ibraahim iyo carruurteeda nimco maxamuud ibraahim iyo carruurteeda iyo shukri maxamuud ibraahim iyo cabdiraxmaan maxamuud ibraahim ibraahim maxamuud ibraahim xaaskiisa iyo carruurtiisa maxamed maxamuud ibraahim iyo cabdiraxmaan cabaas cabdulaahi iyo sidoo kale cabdixakiin cabaas cabdulaahi iyo maryan cabaas cabdulaahi saabiriin cabaas cabdulaahi iyo khatro maxamed maxamuud iyo sidoo kale muxyidiin kiimiko dhammaan dadkani waxay kala joogaan magaalooyinka laascaanood god caale baa la yidhi iyo sidoo kale sacuudiga maraykanka iyo daafaha caalamka waxaanay hambalyo u dirayaan siciid cabdulqaadir xaashe iyo marwadiisa xamdi nuur maxamuud ibraahim orooskoodu uu ka dhacay toddobadii bishan meey ee sanadkan laba kun shan iyo tobanka magaalada boosaaso ee gobolka bari ducada waa xaggiina baa layidhi arooskaas waxaan ugu ducaynaynaa inuu ilaahay uu ka dhigo midkii waare ay wanaagsanaado ubad khaer qabana lagu kala helo aamiin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo bintow maxamed nuur iyo adeer cabdulaahi cumar afrax iyo waxay yidhahdeen eede seynab sheekh axmed mataan iyo odageeda cabdi geedi iyo waxay yidhahdeen xaashi cabdulaahi cumar afrax iyo khaalid cabdulaahi cumar afrax iyo cumar cabdulaahi cumar afrax iyo waxay yidhahdeen axlaan cabdulaahi cumar afrax iyo ismahaan cabdulaahi cumar afrax iyo awowe maxamed nuur calisow iyo ayeye muumino maxamed cabdi iyo eed faadumo iyo eed xaliimo iyo waxay yidhahdeen abti cali abti maxamed iyo abti nuur dhammaan dadkaasina waxay yidhaahdeen waxa ay jecel yihiin inay u hambaliyaan cabdiqaadir xasan garaare iyo mustaf maxamed colaad oo ku aqalgalay bishan colombus gobolka ohio waxaana leeyihiin aqalgalkiina bashbashi barwaaqo inaad kala kulantaan ayaan eebedi kaga baryaynaa waxayna dadkaasi kala joogaan hambalyada diraaya ohio virginia iyo soomaaliya warqad gaaban haddaan ka gaarsiiyo ibraahim intaadan heesta ugu horreysa noo soo qaban waxay ka timid aabbe cabdulaahi xasan jaamac iyo hooye mako cumar xaaji iyo sidoo kale limo cabdulaahi xasan iyo roda cabdulaahi iyo caruurteeda iyo jamaal iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo aasiya iyo caruurteeda iyo kaltuun iyo dhammaan familka baa layidhi reer xasan jaamac iyo sidoo kale aabe muuse yuusuf ibraahim waa aabe muuse yuusuf ismaaciil iyo hooye khadiijo cawad jaamac iyo dhammaan reer muuse yuusuf oo kala ah fu'aad faysal iyo raxma iyo sidoo kale cabdulqaadir saciid madoobe iyo xaaskiisa faadimo aadan cabdi dadkan waxay kala joogaan baa layidhi finland iyo sidoo kale somalilan iyo burco maraykanka st paul iyo meelo kale waxaanay hambaliyo iyo bogaadan u dirayaan arooska maxamed muuse yuusuf iyo aroosada aamino cabdulaahi xasan oo arooskooda uu ka dhacay wadanka finland baa layidhi gaar ahaan magaalada turku waxa ay leeyihiin arooskaasi waxaan ugu ducaynaynaa inuu rabbi ka dhigo midkii waara oo bad kheer qabana lagu kala helo wiili caana gabaryo caano aamiin faa'iinuustii qalbigeygiyey faa'iidayste markaad furahayga soo gasho haye fariisi ku dhacday haya falax ayaad ii tuhu weliba raacinayaa waaw waa la absharaystay waa codkii macaanaa ee fanaanka cabdiqaadir sheegmayow
faynusti qalbigeygii
faa'iidaystaye markii arfaraheyga soo gashe farxay tahay fiidkan ey ii tahay fiidkan aniga ii tahay raxmadiisku filnaatayey xuur alceen ka fogeyna arfahmadeeda leedahe raxmadiisku filnaatayey xuur alceen ka fogeyna
intaasaynu ku dhaafno codka fanaanka cabdulqaadir ahbayo guunis haddaan dhinaci waraaqaha mar kale ibraahina waanu abaarno warqadan gacanta ku hayo markan waa warqad aad u gaaban balaafiiriyo annagoo kale ah baa la yidhi bursaliid faarax ibraahim iyo siraad maxamed sheekh cabdulaahi aadan axmed ibraahim cabdulaahi juuraati iyo hire cusmaan cabdi faarax maxamed cusmaan rooble xasan mukhtaar bashiir kaamil iyo maxamuud xasan bashiir iyo yaasiin ciise wardheere waxay dhammaantood tahaniyad aroos u dirayaan siyaad maxamed isxaaq iyo khatra xaaji yuusuf muuse oo ku aqalgalay magaalada nairobi ee dalka kenya tobankii bishana mey waxaana leenahay bay yidhahdeen isku waaroobad khayr qabana kala hela aamiin ayaanu raacinaya dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray caasho hooyo faadumo ibraahim cali iyo hooyo maryan muuse cilmi iyo sayid ibraahim xaaji ibraahim oo ku magaca dheer tamaam iyo khatro xuseen muuse oo ku magaca dheer khatra qaali iyo shukri xuseen muuse oo loo yaqaano shan iyo toban karoon xisaabta kore u socotaa kore u socotaa waay warqadan waa warqad tahniyada waxaan marka ugu horeysa salaamaynaa baa layidhi daadihiyaasha barnaamijka waan idinka guddoonnay marka xiga bay yidhahdeen annaga oo kale ah abi yacquub yarowa abikar iyo abi yuusuf cilmi xasan iyo hooyo muumino dhicisow maxamuud iyo hooyo xaawo aadan cismaan doctor mustafa yuusuf iyo sidoo kale cabdulleh yacquub yarow xasan yacquub yarow cabdulqaadir cumar carabe iyo fartuun maxamuud faarax iyo shamso diiriye iyo hodan cali diiriye iyo maxamuud aadan cismaan mustafa cadaay iyo sidoo kale cumar xuubey ibraahim iyo dhammaan baa layidhi shaqaalaha shirkadda hormuud ee degmada jalaalaqsi ee gobolka hiiraan waxay tahnid aroos u dirayaan arooska muuse yacquub yarow iyo aroosada kaaho yuusuf cilmi oo dhowaan ku aqalgalay degmada jalaalaqsi ee gobolka hiiraan waxaan leenahay bay yidhahdeen guurkiina guur khayr leh gurigiinana gurinagi guulow ka yeel aamintaan ku daraya mahad yaasiin nuur iyo duraan yaasiin nuur iyo jaamac yaasiin nuur iyo istaahil jaamac iyo wiilkeeda iyo nasteexo jaamac hooyo xaawo faarax iyo caruurteeda iyo hooyo faadumo cabdi nuur iyo waxay yidhahdeen abti aadan faarax iyo abti jaamac dhammaan reer faarax waxay kala joogaan kenya ethoobiya iyo soomaaliya waxayna jecel yihiin inay tahniyad ay gaarsiiyaan zahra jaamac iyo waxay yidhaahdeen cabdifataax cali oo wiil ugu dhashay dalka kenya gaar ahaana mombasa waxaana wiilkaas ula bixi yidhaahdeen suhaym cabdifataax waxaanay leeyihin allah ka dhigi kii soo barbaar ah oo dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca aamin ayaan leenahay waa hagaag ibraahimow bal heesta xigtaan ku nasan lahay waa tee qoobka qaad haye qoobka qaad waa hore u socuun sama adaa arki doono qoobka qaad waa goobta la geli ee si fiican haloo cayaaro saasaa farta in la ii waaweyneeya maahan ibraahimow
سيدي قلن شوي تيمها سيدي بشوعان قلبي فوران يقول الله بشوعان قلبي فوران يقول الله شوعان قلبي فوران يقول الله شوعان قلبي فوران يقول الله عيارها اسكوبا إيو قابن قابي عاشقة قابن قابي عاشقة قابن قابي عاشقة قابن قابي عاشقة عيارها اسكوبا إيو قابن قابي عاشقة قابن قابي عاشقة قابن قابي عاشقة قابن قابي عاشقة
dambalkan caashu wuxuu naga soo gaaray cabdirasaaq ciise cali nabadoonka iyo cabdifataax ibraahim maxameda fataax buule iyo faarax xaaji ibraahim oo loo yaqaano faarax quryuuley iyo waxay dhahdeen maxamed sheekh cali
duub weyne iyo bashiir maxamuud oo ku magac dheer bashiir bidaarey iyo axmed ibraahim oo loo yaqaano axmed daafedo waxa ay kala joogaan muqdisho ceelbuur beledweyne iyo shabeellada hoose waxayna taaniid kale iyo laba gaarsiinayaan iyo heestaanba inay la dhegaystaan xasan maxamuud xasan ceeluure iyo waxay yidhaahdeen faadumo macalin xasan oo ku aqalgalay muqdisho gaar ahaana degmada kaxda ee gobolka banaadir waxay leeyihiin ducada xaggiina le waaye arooskiin aamin ayaan leenahay ee baheydan kala siiyo ubad khayr qaba annaguna aaminayanu raacinaynaa warqadan waa warqad tahniyada waxaana ay ka timid waxaa layidhi dhammaan qoyska reer kuluc cali wacays oo kale ah cabdirashiid siraad kuluc cabdicasiis siraad kuluc iyo sidoo kale weli siraad kuluc iyo faadumo siyaad kuluc iyo weri siyaad kuluc iyo xamdi siyaad kuluc waa dhammaan ilmo siyaad kuluc farxaana baa ku jira cabdulqaadir baa ku jira khatra way ku jirtaa iyo sidoo kale qamar siyaad kuluc iyo maxamed cabdulaahi kuluc iyo maryan cabdulaahi kuluc iyo ugu dambayntii baa layidhi shucayb cabdulaahi kuluc iyo hani cabdulqaadir kuluc iyo dhammaan reer maxamed xirsi iyo sidoo kale ruqyo maxamed xirsi cali dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadina lasoo koobi karin ay u dirayaan baa layidhi arooskii aroosada kale ah maryan siyaad kuluc iyo seegeeda cabdulqaadir cumar dhoore oo arooskoodu ka dhacay baa layidhi dalka kenya gaar ahaan baa layidhi magaalada gaarisa waxay leeyihiin arooskaasi waxaanu u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii ubad khayr qaba lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano xaggii heesaha ayaan mar kale ku noqonaynaa caasho malaha ayaan dhegaystayaasheenna u soo qabanaynaa maxamed axmed bakaal ciro ayaa ku luqaynaya
malaha indhahan ilmada ubriyo moogiidebada qalbiga inkato sidaan ku ahayalaan ku tursine waxaad ulateed kuursan tihiyo dunida idilkee dartaa ina yahay nafiibin lahaydada inkiro cakuwaysadkaynka mabayl baxdige ishqigay aftuubay halkaa ku ilow ishqigay aftuubay halkaa ku ilow malaha indhahan ilmada ubayo moogiidebada qalbiga irkatee yesa malaha indhahan ilmada ubayo moogiidebada qalbiga irkatoo sidaan ku ahayalaan ku tursine waxaad ulateed kuursantihiyo dunida idilkee dartaa ina yahay nafiibin lahaydada inkiro cakuwaysadkaynka mabayl baxdide ishqigay aftuubay halkaa ku ilow ishqigay aftuubay halkaa ku ilow malaha indhahan ilmada ubayo moogiidebada qalbiga irkatee agtada haddaan shalay uu bax dhigay mantana urusho anaa aase maxaad uga oli halkaad kuu ordaysay jacayle barkeenay dhib ahaa ixtiraamka markuu omastaaqay maxaad ugu oontay maxaad aragayga haddeer ugu oyday adoona fariirin markaaga adkayso albaabka wanaagu dhexdeenna ka awdan albaabka wanaagu dhexdeenna ka awdan nagtada haddaan shalay uu bax dhigay maantana urusho wanaa aase agtada haddaan shalay uu bax dhigay maantana urusho anaa aase maxaad uga oli halkaad kuu ordaysay jacayle barkeenay dhib ahaa ixtiraamka markuu omastaaqay maxaad ugu oontay maxaad aragayga haddee ugu oyday adoona fariirin markaaga adkayso albaabka wanaagu dhexdeenna ka awdan albaabka wanaagu dhexdeenna ka awdan malaha indhahan ilmada ubayiyo muugiidabada qalbiga irkatee
malaha iyo codkii maxamed axmed bakaal ciro intaas haddaan ku dhaaf dhambaalka wuxuu nagu soo gaaray aabe axmed aadan iyo hooyo hodan jaamac jafarle iyo caruurteeda iyo saygeeda iyo hooyo xaasho jaamac jafarle iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo hooyo shukri jaamac jafarle iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo hooyo xaawe jaamac jafarle iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo hooyo faadumo jaamac jafarle iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo hooyo hani jaamac jafarle iyo saygeeda iyo hooyo baarig jaamac jafarle iyo waxay yidhaahdeen uh, faadumo taxadir iyo axmed yuusuf dheeraye iyo maxamed yuusuf dheeraye iyo cabdiraxmaan yuusuf dheeraye iyo cabdixakiim yuusuf dheeraye waxaana ay jecel yihiin in ay tahniyad gaarsiiyaan cumar cabdulaahi cali iyo waxay yidhaahdeen idil axmed aadan oo arooskooda uu ka dhacay boosaaso waxaana ay leeyihiin uh, ducada caashucuud iyo daanduur idinka le waayo arooskaasi waxaan u rajeynaynaa inuu noqdo aroos kheyr qaba eebana uu kala siiyo ubad kheyr qaba aniguna aamin ayaan raacinayaa warqaddan oo warqad tahniyada waxa ay ka timid ayeeyo dahabo maxamuud cali waa dahabo geese iyo sidoo kale aabe axmed maxamed axmed wuxuu ku magac dheer yahay sarxaan iyo sidoo kale hooyo maryan maxamed daahir iyo injineer kamaal axmed maxamed iyo injineer mustaf axmed maxamed iyo maxamed axmed maxamed iyo sidoo kale bahjo axmed maxamed waxay dhammaantood kala joogaan xamar bristol u k jabuuti bakistan iyo suudaan waxaanay hambaliyo iyo bogaadin u dirayaan injineer cabdirasaaq axmed cabdiraxmaan oo loo yaqaano injineer qaboobe iyo sidoo kale farxiyo cabdulaahi daahi oo farxiyo cadaani ku magac dheer oo dhowaan arooskooda uu ka dhacay baa la yiri xaafadda baarbo bay yidhaahdeen ee degmada dhaarkiinley waxay leeyihiin ubad khayr qaba rabaa idinkala siiyo aamiin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray cabdulaahi yuusuf dheereeye iyo maxamed axmed aadan iyo xuseen axmed aadan iyo amran axmed aadan iyo ayaan axmed aadan iyo sucaad axmed aadan iyo waxay yidhaahdeen siciid axmed aadan iyo ayeeyo maryaamo ciise iyo weriye yasmiin cabdi axmed iyo weriye khatro maxamed maxamuud iyo weriye sucaad siciid nuux dhammaanna waxa ay jecel yihiin inay salaamaan taaniyad iyo heestan ay gaarsiiyaan cumar cabdulaahi cali iyo idil axmed aadan oo arooskood uu ka dhaca magaalada boosaaso oo ay leeyihiin arooskii naalaha ka dhigo mid aad kala kulantaan nolol raaxo badan ee barhe idinkala siiyo ubad kheyr qabo aamiin aamiin warqadana waxay ka timid waxaa arooskoodu nairobi uu ka dhacay baa layidhi siyaad maxamed isxaaq iyo khatare xaaji yuusuf muuse tobankii bisha meey ee sanadkan laba kun shan iyo tobanka hambalyadana waxaa diraya baa layidhi dadka kale ah maxamed maxamuud kaynaan iyo doctor garaas buu ku magac dheer yahay iyo xasan cabdi barre iyo suldaan axmed koosaar iyo maxamed aadan wiilow iyo maxamed gelle cusmaan iyo aadan axmed ibraahim iyo xasan guhaad iyo xuseen hilowle bilaal iyo maxamed xaaji yuusuf iyo aadan axmed daawuud waxay dhammaantood u rajeynayaan arooska siyaad maxamed isxaaq iyo khatro xaaji yuusuf in ilaahay uu ka dhigo midkii waara ee wanaagsanaado bad kheyr qaban lagu kala helo aamiin aamiin ayaan leenahay jawharad lamoodiyay jaleecada indhaha ayaad soo jiidataa allay lehe waa jabkay anoo dartaa jarriban haddaad jaaw itira iska sii hadaaf haddaa itiraaduu leeyahay jabkayga waay yaa isku joojinaa ibraahim yaa ku luqay heestani waa codkii cabdulqaadir sheekh cali sanka
sidii wabigii jugo shimbiruqaarbajaadige sidii wabigii jugo shimbiruqaarbajaadige codkoodii jilicsana jacayl ugu heesaya codkoodii jilicsana cayl ugu heesayaa ayaa jawharad la moodiyey jallaacada egmada indhaha soo jiidata ayaa jawharad la moodiyey jallaacada egmada indhaha soo jiidata allaylahe waa jabkay dharka anigoo jidraban allaylahe waa jabkay dharka anigoo jidraban haddaa jaaweygu tira haddaa jaaweygu tira haddaa jaaweygu tira ayaa jawharad la moodiyey jaleecada egmada indhaha soo jiidata ayaa jawharad la moodiyey jaleecada egmada indhaha soo jiidata allaylaga waa jabkay dharka anigoo jiraban allaylaga waa jabkay dharka anigoo jiraban haddaa jaaw igu tira haddaa jaaw igu tira haddaa jaaw igu tira sidii tegaan taho dhulko jiilaala da'ayo sidii tegaan taho dhulko jiilaala da'ayo biyuhu jifaan carrada nafluhu jeelku u qabo
intaasaanu ku dhaafnay gabagabadii barnaamijka aynu ibraahim ku sii siqaynaa waraaqaha ugu dambeeya dhinacayga haddaan mid ka mida soo qabtana waxay ka timid ayeeyo faadumo nuur ibraahim iyo ayeeyo waa ayeeyo faadumo nuur ibraahim iyo aabe aadan ibraahim cabaaso iyo hooyo gaasira awjaamac boof iyo sidoo kale axmed aadan ibraahim iyo nimcaan aadan ibraahim iyo eedo faadumo ibraahim cabaase iyo eedo maryan ibraahim dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadinaan lasoo koobi karin ay hawada u marinayaan arooska iyo aroosadda bay yidhaahdeen waxay yidhaahdeen boqorka waa sharmaarka yaasiin xasan iyo boqoradda sahro cumeeri oo arooskoodu ka qabsoomay bay yidhaahdeen dalka faransiiska waxay leeyihiin noqda kuwa isku waara ubad khayr qabana kale hel aamiin waa tahay dhambaalkana caasho waxaa uu naga soo gaaray ay dahabo maxamuud cali oo ku magac dheer dahabo geesey iyo aabe axmed maxamed axmed sarxaan iyo hooyo maryan maxamed daahir maryan cadey iyo amaal axmed maxamed iyo waxay yidhaahdeen odageeda axmed ugaas cali iyo caruurtooda iyo injineer kamaal axmed maxamed iyo xaaskiisa saacadiyo cumar iyo gabadhooda sana iyo doctor waxay yidhahdeen cabdulmuncim axmed maxamed iyo injineer mukhtaar axmed maxamed iyo injineer mustafa axmed maxamed iyo igraam axmed maxamed iyo maxamed axmed maxamed iyo cabdulaahi axmed maxamed iyo bahja axmed maxamed waxay kala joogaan magaalada muqdisho bristol u k bakistan iyo suudan waxaana ay jecel yihiin inay hambalyo ay gaarsiiyaan injineer cabdirasaaq axmed cabdiraxmaan injineer qaboobe iyo xaaskiisa farxiyo cabdulaahi daahir farxiyo cadaani oo waxay yidhaahdeen bishan ku aqalgalay xaafadda baarbo ee degmada dharkenley ee gobolka banaadir waxaana ay leeyihiin eh, ducada idinka le waaye waxaan leenahay eebbaha idinkala siiyo ubad kheyr qaba iyo nolol aad ku faraxdaan aniguna aamiin ayaanu raacinaya ibraahim oo heesta ugu dambaysa ee barnaamijka haddaad soo qabato waatee ku soo dhowaada heesta maseer iyo codkii nimco yaasin iyada ayaanu kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkan balyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale kulmi doonno waa caashe ibraahim caashucuud iyo ibraahim xasan daadurey oo idin leh sidaas iyo gelyo
nimcyaasiin waxay tidhi cabdiraxmaanow inaad iga maaranto maalmahan guur maagan tahay ayaan maalmahan maqnay inaan masayro marada tuura miyaad rabtaa waa su-aal adag adaa kugu soo celiyey waa heestaas waxay gebagebo u tahay idaacaddayadii aan idhaahday barnaamijkii hambaliyada iyo heesaha ee idaacadda galabnimo aad ku maqlayseen inta aynan barnaamijka u gebagabayn dhegaystayaasha cabdiraxmaan xuseen furre oo barbarkayga midig fadhiyaan ka codsado qodob iyo laba ka mida wararkii caalamka ugu waaweynaa mahadsan ismaaciil maxkamad ku taalla dalka masar ayaa xukun dila ku riday madaxweynihii hore ee dalkaasi maxamed mursi iyo eedeysanayaal kale oo kor u dhaafaya ilaa iyo boqol qof xukunkan ayaa la gaaray maanta oo sabtiya iyadoo maxkamaddu ay sheegtay in sababta loo xukumay ay tahay doorkii ku lahaa xabsi la jabsaday oo maxaabiis laga sii daayey sannaddii labadii kun iyo koob iyo tobankii go-aanka ugu dambeeya ee fulinta dilka ayaa lagala tashanay doonaa muftiga guud ee dalkaasi oo hay-adda ugu sarraysa dhanka diinta waxayna go-aankaasi la gaari doonaa labada bisha soo socotay juun madaxweynihii hore ee dalka masar ayaa sidoo kale lagu eedeeyey ama lagu soo oogay dacwad la xiriirta basaasnimo bishii hore ayaa maxkamad ku taala dalkaasi masar madaxweynihii hore maxamed xusni waxay ku xukuntay labaatan sano oo xabsi ah mas-uuliyiinta dalkaasi afghanistanna waxay sheegayeen in dagaalyahaniinta ururka taalibaan ay afduubteen dad rakaab ahaa oo gaadiid ku marayay gobolka bari ee dalka afghanistan oo xuduud leh dalka bakistan maantoo sabti ah afduubkan ayaa ka dhacay degme la yidhahdo sayid karama oo ku taala koonfur galbeed koonfur bari dalkaasi afghanistan mas-uuliyiinta gobolkaasi ayaa warbaahinta u sheegay in dadka deegaanku ay sheegeen boqolaal ka tirsan ururka taalibaan ay joojiyeen ilaa iyo soddon gaari oo dadkii rakaabka saarnaa halkaasi ay ku baareen muddo saacada ka hor inta aysan kaxaysan qaar ka mida wadayaashii gaadiidkaasi kuwaasoo ilaa iyo hadda aan la ogeyn halka ay ula dhaqaaqeen afhayeenka ururka taalibaan sabiixullah mujaahid ayaa sheegay inay horey u ka haysteen sideed sarkaal oo muhiim oo ka tirsan dowladda afghanistan iyo soddon qof oo kale balse meesha ka saaray inay afduubteen caruur iyo haween sida lagu eedeeyey ciidamada afghanistan ayaa lagu soo waramayaa inay baadigoobayeen dadkaasi halkan la geeyey ugu yaraan toddoba qof ayaa la xaqiijiyey in maantoo sabti ay ku dhinteen qarax ka dhacay goobaska laga raaco oo ku taala magaalada la yidhahdo damaturo oo ku taala xarun goboleedka gobolka yoobe ee dalka nigeria gobolka yoobe ayaa la sheegaa in muddooyinkii ugu dambeeyey ay ka dhaceen qaraxyo dad badan ay ku dhinteen iyadoo bishii janwariya sanadkana ay qaraxyo ka dhaceen suuq ku yaala magaaladaasi inta badan gobolka waqooyi bariya nigeria ayaa lagu sheegaa inuu yahay meelay ka dhaxaan qaraxyo badan taasoo ah inay inta badan ku dagaalamaan ciidamada nigeria iyo dagaalyahanada ururka boko haram wasiirka wasiirada arrimaha dibadda ee shiinaha iyo dhigiisa dalka maraykankana keri ayaa lagu soo waramayaa inay ku kulmeen dalkaasi shiinaha aad buu u mahadsan yahay cabdiraxmaan xuseen furre oo inala socodsiinayay wararkii caalamka ugu waaweynaa waxayna gebageba u ahay daacadayadii galabnimo ay halkan kala socodsiinayeen cabdiraxmaan xuseen furre iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar tan iyo tan idaacadda fiidnimo ku kulmayno waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiisa leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.